والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxay noo cilaansanaa wasiyo iyo dardaaran waalid bixinayo waladkiisana uu siinaya inaynu isla diraasayno dardaaran waalid bixinayo kuma gaar ahaa ciddii loo dardaarmay keliya uu ka guda ballaadhanyay saynu arki doonno in qofka weynee waalidkii ilmaha u dardaarmaana waa sharci waana caqli waa sharci oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay ambiyadiiyo awlaaddooda u dardaarmaya nebiyullaahi yacquub oo awlaaddiisa u dardaarmaya wax la ysugu dardaarmo waxa ugu weyn oo ah maxay towxiidka am kuntum shuhadaa id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق maxaa gadaashay caabudi doontaan awlaaddiisa intaanu ka dhiman ayuu towxiidka weydiinaya maxaa ku noolaan doontaan ma cibaado ma shirki ma towxiid maxaa ku noolaanaysa markaasay u sheegayaan inay dhisan yihiin oo caqiidadoodu habeesan tahay waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamaya oo qur-aanka ku sheegay dardaaran qaaliya oo luqmaan alxakiim luqmaankii xigmadda badnaa inankiisa u dardaarmaya ama ilmihiisi waxaa riwaayaadka xadiisiga ah lagu sheegaa lagu tilmaamaa qof dumara oo hooyo ah oo inanteeda u dardaarmaysa leylata sifaafiha marka waxyaalaha marka laysu geegeeyo oo dhan qofka waalidkaahi waa inuu u dardaarmaa ilmaha sharcigaa tilmaamaya caqliguna wuu tilmaamaya caqligu muxuu tilmaamaya ilmahana waa ka macrifo iyo aqoon yarye isna waa ka aqoon badan yihi wuu ka waayo aragnimo yar yahay ilmuhu waalidkuna waa ka waayo aragnimo badan yahay ilmaha caqligiisa iyo qalbigiisu waa saadij waa nadiif waxba kuma jiraan in la buuxiyaabuu diyaaruye hadda adigu buuxin weydo oo dardaaran sii weydana cid kale aad buuxsanaysa saa ahaan maayo cidumaa buuxinaysa wax iska marhnaadaa ma jiraan markaasaa waxaa halkaa laga qaataa waalidka ilmihiisa inuu la ogaado dardaaran adduun iyo aakhira wuxuu ku intifaacila qofka weyni ilmaha yar iyo dhallaanka rag iyo dumarba inay la dardaarmaan oo waxu sheegaan waaniyaan qofka cilmiga leh caalimkaahi cidda uu ku dhaamay inuu u sheego dardaaranku hadduu caynkaa yahay innagu wasiyadan iyo dardaaranka inaynu diraasanaynaa maxaynu uga doorannay dardaarannada abu isxaaq nin la yidhaha alilbiiri oynu dhigan doonno ama tilmaami doonno noloshiisii ayaa ilmihiisa u dardaarmaya dardaarannada wuxuu kaga soocan yahay lisicatihi waa ballaarhan yihi mawaadiicda diiniga badankeeduu shamlinaya mawaadiicda diinta badankeeda waa wada gaarhaya wuxuu awoodda saarayaa azuhda fi dunya qiimaha adduunyadu ay leedahay iyo sida ilaahay agtiisa ay uga xaqiran tahay iyo qiimaha aakhiri leedahay iyo siday u tahay madaxa iyo dhaxalgalka iyo ta la rabo in lagu dhego oo aan la dayicin lana hawl yaraysanin waana qadiyadda maanta aadka loogu baahan yahiy waxay ummaddii maanta ku foogan yihin wakhtigii kaga lumay ee siniyi cumrima ay ku baabiiyeen sahrati shabaabi may ku cuneen adduunyo ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala ilaahayba uu fogeeyey gaar ahaan markay kaa leexiso dariiqa saxda ama ay ku mashquuliso waxaa laysku wada colaadinayaa shilin waxaa laysku dilayaa mansab iyo kursi waxyla noocaasoo xaqiiroo sahiida ayaa ummaddii baabiiyey sidaa ogeed wacdiga ama mawaacidda ama dardaarannada noocana aad baynu ugu baahi badannahay dhinac kale marka laga eego wuxuu xoojinayaa طلب العلم kol haddii طuلaaب cilmi aad tihiin wuxuu aad iyo aad ugu dardaarmayaa wiilka inuu cilmi barto cilmiga qiimihiisu u sheegaya jahliga liidashadiisa iyo xaqirnaanta ayuu tilmaamaya waxa kale oo muhiima ma ahayn nin gabayaayo keliya caalim buu ahaa nin xakiimana waa aha wasiyadiisana waxay heshay qabuul iyo aqbal ayay culimmadu ka hele ayay ayay ku eh, ku qaabileen waanay xafidi jireen waxaanaynu ardayda ku baraarujinaynaa waa boqol iyo shan iyo toban beyd markay naga dhammaato ragga qayba musaabaqa loo samayn insha allah jawaa'isna way ku qaadan ee waxaana intaba ka muhiimsan macnahay xambaarsan tahay oo aad u guda weyn in la dhuuxo inta aynaan gudagelin waa kuwa ninka dardaarmaya waa ibraahiim ibni mascuud ibni sacad atajiibi alilbiiri ibraahim ibni mascuud baa la yidhaha ibnu sacad ilmihiisuna waa abubakar kunyadiisu waa abu isxaaq wa asluhu min ahli xusni alcuqaab xusni alcuqaab waa meel qalcada oo masar ku taalla oo ahraamta ku dhow ahraamtii ay dhiseen faraacinadii hore ayay ku dhoweyd waana halkay degaan qabiilkiisu tujiib baa la dhaa tajiibna waa la dhaa taadana waa la fadxeeyaa waana la dameeyaa tajiibiyiintu halkaasay degaan u lahaayeen masar waxaanay ka soo jeedaan min qabiilati kinda qabiil kinda la idhaahdo oo xadramuut iyo yeman ku dhaqnaan jiray ayuu ka soo jeedaan marka waxaad ka garanaysaa waa saddex naqli waa saddex guuritaan asalkoodii hore yeman buu ahaa kadibna waxaa degaan u ahayd masar mar saddexaadkana sidaynu halkan ku arkayno andalus ayaa u ah saldhig halkaasuu deganaa wulida wuxuu dhashay caam hijiriya hijiriyada waa qarnigii afraad aakhirkiisii buu dhintay ayuu dhashay waxay waafaqsaneed kii miilaadiga miilaadiya wa kaana adiiban macruufa suugaanyahana caanuu ahaayo la yaqaano suugaanta aad uga caana washaaciran mashhuuran fii ahli qirnaata biاlandalus magaalada qirnaada la yidhaahdo wuxuu ka ahaa gabayaa caanoo la yaqaan walaqad ikhtalafa maca meliki qirnaata boqolkii qirnaada ayay isqabteen maxay isku qabteen qadiya diiniya maxay isku qabteen wal xaal bay isqabteen ankara calayhi uu ku qabsaday itikhaadahu inuu samaystay wasiiran min alyahuud ra'iis alwasaare wasiirkii caadigaa maaha iminka ka maamulka oo maamule ee madaxweynaha uga hooseeya ee talada oo dhan isagu go'aamiyey ayay wasiiru yaqaaneen waa halka maanta uu taagan yahay ra'iisul wasaaruhu nin yahuudiyuu ra'iisul wasaareba ka dhigay dalkii dhammaa ummadda islaamku u talinaya maxaa la odhan jiray ismuhu ibnu naqzala ibnu naqzala yahuudiga alwasiir alyahuudi markuu ku qabsaday fanafaahu almeliku ilaa albiira meesha ladha albiira ayuu u nafiyey u mastaauriyey faallafa ibraahiimu abu isxaaq wuxuu alifay fii manfaahu halkaa uu ku joogo mastaafurinta wuxuu ka soo alifay qasiidatan gabay addad waxaa gabaygaas uu keenay lisawrati kacdoon inay sameeyaan oo gadoodaan ahli sinhaaja qolooyinka reer sinhaaja cala alwasiir alyahuudi wasiirkii yahuudda ahaa bay ku kaceen oo faqataluuh way dileen wa madlacuhaa gabaygu wuxuu ka bilaabanayey alaa hooyaay qul lisinhaataja ajmaciina qul waxaad ku tidhaahdaa lisinhaaja qabiilka sinhaaja la yidhaa ajmaciina say u dhan yihiin hadalka halkaasuu ka bilaabayey qasiido dheer lahu aksara min arbaciina qasiida afartan qasiido wax ka badan buu leeyahay wa kaana shicruhu gabaygiisu wuxuu ahaa yatanaawalu mid tiigsadoo ka hadla alxikama xikmadaha walmawaacida iyo waanooyinka tuufiya waa geeriyooday abu isxaaq fii caami arbacmiaiiin hijiriya oo waafaqsan kun iyo sideed iyo lixdankii miilaadiga ayay waafaqsanayd intaasi waa hordhac muxuu yahay sheekha macaalimka ama shaacirka ama waalidka gabyaya ee inankiisa la dardaarmaya waa kuma waa ninka ibraahiim wuxuu ku darsaday xikmadda iyo cilmiga iyo shicirka inuu noqday qof caqiidadiisu ana khalkhal kaga jirin qof ay u kala soocan yihiin nacab iyo nasteex muslim iyo gaal xigaal iyo shisheeye way u kala soocan yihiin wuxuu qaadan kari waayey nin yuhuudiya intaladaba lagu wareejiyo muslimiinta oo dhan ummadda siduu doono ugu tasarufo halka maanta la marayo in yuhuudi laga amar qaato oo dhammaan waxa la fulinayo ama yuhuudi ama kiristaan uu kuu yeedhiyo haddaad in yar ka leexatana cadhadiisa aad ka baqato adoon cadada alla ka baqanayn waa laynooga horreeyey waa sunno laynooga horreeyey ninkan wuxuu ku darsadoo kale iyadoon ilaahayba bannayn ilahay muu bannayn in muslimiinta qof gaala u taliyo alislaamu yacluu walaa yuclaa calayh ilaahayna wuxuu laha subxaanahu wa tacaala walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay gaal sinaba muslim uguma ogolaanin inuu maamulo inuu isagu deliil noqdaabay ahayd in jitye laga qaadaabay ahaydoo isagoo dulaysan xataa yucdu ljityata can yadin wahum saakhiruun waa inuu dulaysnaadaa waa in marka muslimiintu dariiqa marayaan koore uga istaagaabay ahayd shuruud alcumariya waxaa loo xidhi jiray xiisaan cumar wuxuu yidhi xiisaan xidha dhexda ku xidha ha laydinka garta muslimiinta faras haddaad damacdana fuushaan cagaha ka kala ridinaysaa muslimiinta dhinac u wada rida cagaha cagaha dhinac u wada rida oo sidaa faraska u saarnaada haddaad guri dhisanaysaan qofka muslimka ee kula jaarka ah kama dheeraan kartid guri dabaqaa doontama dhisan kartid hub ma qaadan kartaan food waxaa loo reebi jiray food si muslimiinta looga garto fooddan iminka dhallinyarta ay la hadhaan waxaa weeye iyagaa loo reebi jiray si lagu garto dhoorayaal iyaga dhoorayaal ahaa soo dhoorra maydaan maqan waa gaalo ilaahay duleeyey waayo marba abi muusa alashcari nin gaaloo nasraaniya ayuu yidhi karaani ii noqo abi muusa dabeetna cumar ibnu khadaab baa maqlay wuxuu hi waxaan maqlay nin nasraaniya kuu karaaniya suu yidhi haa suu yidhi wallaahi lan ucizahum bacda an adallahum allah markii ilaahay duleeyey walaynaanan cisaynayn ma qof ilaahay liiduu dhulka dhigay ayaad adugu dallacaysa marnaba ha dallicin dabeetna wuu eriyey wasiirkana wuxuu ku darsaday waxaasoo dhan wuxuu ahaa makaar kaydka iyo dhagarta iyo xadhmeeleega yaqaanoo rag badan oo maamulka yaqaanay isagaa sifeeyey oo laayey oo dhagartiisa ku dilay dabeetana ninkan ibraahim ibn mascuud abu isxaaq wuxuu sameeyey shayga la sameeyo shay ugu qaalisan waa maxay waxaa ugu qaalisan afdalu ljihaadi kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir nin madaxa oo digdigle ah oo daalim ah oo ummadda ku digtaytaroo ku madax ku amar ku taagleeya inaad xaqa u hor sheegto xaqa la hor tagto ood u saaftaa adigoo og inuu ama ku dilayo ama ku xidhayo ama ku mastaafurinayo waa afdalu ljihaad hadduu ku dilana waxaad noqonaysaa sayidu shuhadaa bimacnaa waa bahe waad ka badheeraysa warwareeg iyo madmadow iyo meelo kale wax kaga soo tidhaahda iyo inaad u nacamlaysa hadalkeeda badda tidhahdo saasaa saxa muslimiinta in wasiir laga dhiga wayna waalayse maantaad heshay nin yahuudiyo khatara inaad u nacamlaysaa waa khatar runtuu u sheegay maxay keentay in la mastaafuriyo waxaa loo mastaafuriyey albiira waa jasiirad ku taalla andalus dhulka iminka dayacmay dhowr boqoloo sano ka hor ee gaala gacanta ku dhigtay isbaaniya iyo burtuqaal ee iminka dhallinyartu ay ku maqlaan un cayaaraha iyo kubadaha ay ku maqlaan dal islaam buu ahaa siddeed boqoloo sannadood baa laga telinayay culimmada ugu badnaabaa ka soo baxay wuxuu ahaa dhul xadaaradda islaamku ay biyo dhigtay oo cid walba la gaadhsiiyey albira iminka iyagu way kharibaanoo bacdii bay miim ka dhigaan isbaanishku almiriya bayna almiriya oo miim bay ka dhigaan laakiin waa albira halkaasoo loo nafiyey muxuu sameeyey laakiin hubkiisuu isticmaalay kelmad waa hub gabaygu waa khatar waa kuu rasuulku lahaa sala allahu calayh wasalam uhjuhum wa jibriilu macak xasaan buu lahaa mushrikiinta cay oo gabaycay jibriil baa kula jire mar kalena wuxuu lahaa uhjuhum fala huwa ashaddu calayhi min annubal leebka isagaa kaga darane ku qas buu odhan jiray oo ku gan leebka shucaraduna ilaahay markuu caayo wuxuu ka soo reebay in yar ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat ilahay wuxuu ka soo rabay in yaroo muuminiinah oo camal wanaagsan sameeyey waintasaruu min bacdi maa dulimuu intii la dulmiyeyna ee ku aargoosta oo ku guurraadsada intisaar sameeya ninkan waa la dulmiyey xaqii baa lagu eriyey xaqii baa lagu nacay isna muxuu sameeyey gabay buu soo tiriyey niman la ydhaha sanaahija waa niman baraabira ah barbar barbarku waxa weeyaan ummad aan carab ahayn oo gasha waxay galaan saamiyiinta saami ibnu nuux ayay galaan qolana waxay dhaha maya ee aariyiintay galaan alaari aljins alaari bay galaan waxay ku dhaqnaayeen laga bilaabo libiya tunis ilaa morocco ilaa jazaa'ir iyagaana loogu tegay dalka waxay ku hadlaan luqa laydhaa amaasiiqiya marka qabiilkan waa sinhaajo waana islaameen carab maaha laakiin waa baraabira kelmadda barbar maxaa loogu bixiyeyna magaca hore u lahaayeen waa la yidhi waxa kaloo la yidhi maya e markay muslimiintu tegeen ayaa af ku hadleen afkii markii la fahmi waayey ayaa cuqba ibnu naafic baa ku yidhi maa ashadda barbaratakum waa barbartaas ma haytanoo laydifahmi maaye ee waa hadalkan aad leedihiin barbaradan aad dhuraysaane ee dalamdalamtan aad leedihiin la garan maayo halkaasaa magacu ka raacay niman waxay ahayn aad u dhiiranoo mujaahidiina iyagaana u badnaa magaalada la yidhaahdo qirnaada dabeetana gabay buu kusoo tiriyey iyaga ku halqabsanayu leeyahay alaa qulli sinhaataka ajmaciina gabaygeela iyo wuxuu ahaa taqriiban shan iyo soddon bayd buu ahaa maxaa shan iyo soddonkii keenay hawra kacdoon guluf baa lagu kiciyey waa lagu gadooday yuhuudigii lama casilin keliye gacan baa loola tago waa la dilay muslimiintuu dilay ee u dhagray ayaa looga aargooyo waa la kidfay shicirkiisuna iyo gabaygiisuna wuxuu ahaa gabay xigmad iyo wacdi u badan oo aan nashaxad iyo qabyaalad iyo wax turxaan midnaba aan lahayn wuxuu leeyahay wa haadihi raayaca min rawaayici raayaca waa gabay la yaab leh oo gabayadiisi la yaabka lahaa ah yukhaadibu fiiha ibnahu abaabakr inankiisa abaabakr buu la hadlaya yaciduu fiiha waa waaninaya wayudakiruhu wuxuu xasuusinayaa bixaali dunya adduunyada xaaladeeda iyo wa xaqiiqatii xaqiiqada ay tahay adduunyada ayuu baraya wa maaalihi alqaadim iyo halkay ku dambaynayso wa maaalihi iyo halka uu ku dambaynayo alqaadimi calayhi ee u soo socda maaalka uu ku dambayn doono qiyaamihi aakhiraah ayuu tilmaamaya wayadcuu wuxuu ugu baaqayaa hu isaga lizuhdi fiiha adduunyada inuu ka saahido waliqdaam inuu hore ugu socdo ku dhiirado calaa alab alcilm kulli daalika waxaasoo dhan biusluubin sahl usluub iyo qaab hadal aad u sahlan salis oo dabacsan raqraaq oo macaan raqraaq xareedda asalkeeda la yidhaahdaa raqraaq waa xareedda laakiin xareeddu dee waa macaan waa hadal xareedoo aad u dhadhamaya weeyaan yudrib الnafs nafta ayuu mirqaaminaya yurib adarab oo mirqaan naftu way ku raaxaysanaysaa cinda qiraa'atihi marka la akhriyayo hadal la yaab leh oo qiimo badan oo aad u mug weyn ayuu kula hadlaya waa boqol iyo shan iyo toban beyd wuxuu ku leeyahay tafutu fu'aadaka alayaamu fatta watanxitu jismaka الsaacaatu naxta watadcuuka almanuunu ducaaءa sidqin alaa yaa saaxi anta uriidu anta araaka tuxibu cirsan daata qadrin abadta طalaaqaha alakyaasu batta tanaamu اdahra wayxaka fii khatiidin biha xataa idaa mudta intabahta fakamdaa anta makhduucun waxataa mataa laa tarcawi canha waxatta abaa bakrin dacawtuka low ajabta ilaa maa fiihi xaduka low caqalta wuxuu ku bilaabayaa maqsuudka ayuu toos u gelaya tafutu way burburisaa way daqiijisaa alayaamu faacilkii buu dembaysiiyey maalmaha ayaa daqiijinaya fu'aadaka qalbigaaga fattaa daqiijin qalbigaaga waxa burburinaya maalmaha soo maraya watanxitu waxa xordaya watanxitu way xordaysaa assaacaatu saacaduhu waxay xordayaan way qorayaan jismaka jidhkaaga naxta qorid bay qorayaan watadcuuka way kuu baaqaysaa almanuunu geeridu waa maniya almanuun geeridii baa kuu baaqaysaa ducaa'a sidqin baaq dhabah si dhabay kuugu baaqaysaa sidee kuugu baaqaysaa alaa hoy yaa saaxi ey yaa saaxibi tarkhiim baa ku jira tarkhiim waxa la ydhaha waa la soo gaabsaday yaa saaxibi saaxiibkayow anta adigaan uriidu ku rabaa antaa laftaadaan ku rabaa kaanu socdaa cid kale maahee adigaan kuu jeedaa araaka waan ku arkaa wiilkiibuu la hadlaya oo tuxibbu waxaad jeceshahay cirsan caruus iyo reer daata qadrin ballanjabiye badan cursi gabadh la aroosto oo laakiin ballanka bax badan ayaad jeceshay gabadhaasina abatta way gooyeen talaaqahaa furriinkeeda al akyaasu dadkii fiica ahaa fariidadii jamcu kayis abatta dalaaqahaa furriinkeeda way gooyeen al akyaasu dadkii fariidada ahaa batan goyn si kama dambaysa oon waxba ugu hadhin ayaa u fureen tanaamu waad hurudaa addahra sabanka oo dhan wayxaka wayxak waa kelmad la yidhaahdo marka qofka loo loo diir jeclaa loo diir nuglaanayo waylaka bay ka soo horjeedaayoo ah hooggaaga wayxaka marka waxay noqonaysaa wax cakuye iyo wixii la mid ah wayxaka hooggaagaba iska dheh fii qadiidin khuuraad ku jirta waad khuuranaysaa qadiid hurdo ayaad ku jirtaa camiiqa biha ay nolosha iyo adduunyada ayaad hurudaad ku quurinaysaa xataa idaa mutta markaad dhimataad intabahta baraarugaysa hurdo ayaad ku jirtaa maalintay taada noqotana waad baraarugaysaa fakamda badanaa inta anta adugu makhduucun aad ku khiyaansan tahay ee lagugu khiyaamee lagugu qalday wa xataa mata ilaa mata laa tarcawi ilaa goorma ayaanad ka joogsanayn canha adduunyada wa xataa waxaa xadfan intii dambe oo ah maxay xataa mata calaa haada ilaa goormaad ku jiraysaa khidaaca iyo ee dagnaanta aad dagan tahay ee abyaaddaas ayaan ku gaabsanaynaa caawa waxa weeyaan toddoba bayd waa lix ee shan bayd weeye baydka ugu horeeya tafutu waxa burburinaya fu'aadaka fu'aadkaaga waa qalbigaaga alayaamu maalmaha fatan burburin qofka alfu'aad waa qalbiga qalbiguna waa halka ibni aadamku uu ka tamariyo waa wadnaha waa wadnaha wadnahana noloshaadii baa ku xidhan haddii wadnahaaga la daqiijiyo iyo qalbigaagiina waxba kuma hadhin waana halka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu daalacdo halkaasay adduunyadu ka abbaaraysayey maalmuhu ilaahay ma eegayo suwarkeenna mana eegayo jidhkeenna labiskeenna ma eegayo ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum camalkana maxaa sababaya qalbiga waa mudqadda iyo wasladda yar ee hadday hagaagto jidhka oo dhan hagaagayo hadday qarribantoy xumaatana jidhka oo dhan xumaanayo sidaa awgeed sheekhu wuxuu ku bilaabay hordhac muu samaysanin muqadamee toos buu u galay maqsuudkii wiilkana toos buu u abbaaro wuxuu leeyahay maalmahan wareegaya ayaa qalbigaagii baabi burburinaya waxaa la yidhahdaa qofku hadduu maqsuudka toos u galana baraacatu istihlaal wuxuu ka fa- ka badbaaday wakhti dheer uu gogoldhig sameeyo oo uu ka lumiyo qofka wakhti waxaa kaluu toos u gelaya muhimmaddii markaasuu wuxuu leeyahay maalmaha ibni aadamkuna gebigiisu waa maalmo un imaam alxasan albasri ayaa wuxuu leeyahy ya bna aadam innamaa anta ayaam ibni aadamow ayaamay isu tegay baad kullamaa dahaba yowmun dahaba bacduk gebigaagu maalmaata markay maalini tagtaba barh baa ku tegey cumrigeennu waa rasuulku suu lahaa sala allahu calayh wasalam acmaaru ummatii maa bayna sittiina ila sabciin lixdan ilaa toddobaatan inta udhaxaysaa loo badan yahi intaasna maxay ka kooban tahay sannado bilo usbuuciyo maalmo iyo saacada iyo daqiiqada iyo wixii la mida mid ilbiriqsigii iyo daqiiqadii iyo maalintii iyo saacaddii markay soo maraan waa jidhkaagiioo go'aya nin kalaa wuxuu lahaa nafraxu liqadci alayaam nafraxu waxaynu u faraxnaa liqadci alayaam maalmo go'ay maalmahan tegaya oad ku farxaysaa sana bishii waa dhammaatay khalaas bishan dhammaata waa adigii oo dhammaaday waa adigii barhku go'ay weeye haddaan iminka halkaan alaab dhigo oon kolba in ka soo qaado mar walba naaqis baa ku jira gooray noqotona gebagabada waa tegaysaa un markaa wuxuu tilmaamaya noloshan inaad isku hadlayne cadceedda soo baxaysaa inay tahay ta qalbigaaga burburinaysa oo qayb ka mida cumrigaagii ayay baabiinaysa wa tanxitu jismaka saacaatu naxta jidhkaagana waxaa xordaysa annaxt naxtigu waa qoraalka wax la qoraayo sida dhiisha iyo koorta iyo maxaa lagu yidhaha dhagaxaanta marka la qorayo iyo dhagaxaantaynu qorayno qaabkaa loo qoraa naxti la ydhaha wa tanxituuna min aljibaali buyuutan faarihiin waa qoraalka wax la qorayo marka wuxuu leeyahay jidhkaagana saacadaha qoraya adigaa arkaya qofu xooggan yahay waa dhallinyaro maalmaha iyadoo meel kaleo looga iman ayuunbaa maalmuhu u imanaya deetna maalinba inbaa ka dhacaya maalinba in baa ka dhacaysa socodkiisa soo gaabinaya muuqaalkiisaa soo gurmaya waxa weeye awooddiisaa soo yaraanaysa yaa u yimi yaa u yimi cid kale uma iman waa saacaad wakhtigan iswareegaya ayuunbaa dacfi kuu celinaya marka waa ku talagal muxuu u sheegaya qadiyad muhiim uu sheegaya waa maxay sidaa ahaan maysid ayaa maanta intuu istaawado inuu arko quruxdiisa iyo dheerarkiisa iyo dhumucdiisa iyo xooggiisa dabeetana sidaado wallaahi mu waayo waayaad jiraysaa waayaad ku intifaacaysaa waa ku kaa wuxuu leeyahy laa wakhti baa kuu imanaya wakhtigaasina wuu ku guraya ood gurmaysaa watanxitu jismaka saacatu naxt markaa u diyaargarow maalmaha iyo saacaduhu inay ku xordaan sida loo xordo maaragtay xarku u galo ayay kuu gelayaan u diyaargarow watadcuuka almanuunu ducaaءa sidqin alaa yaa saaxi anta uriidu anta waxa kuu baaqaysa buu leeyahy almanuun almanuun waa geerida qul tarabasuu fa inii macakum min almutarabisiin aayadda kale maxay ahayd rayb almanuun aayaddii tilmaamaysay am yaquuluuna shaacirun natarabasu bihi rayb almanuun almanuun hiya almaniya jamiceeduna waa manuun marka wuxuu leeyahy waxa kuu baaqaysa geeridii baaqaasi waa baaq nooceeya waa baaq xisiya iyo baaq macnawiya baaqa macnawiga ah ayaa baliiqsanoo waa kaa maalin walba aad laabta ka qaadanayso aayaadka iyo axaadiista tilmaamaysa in god la gelaayo inaan adduunye lagu waarayn kullu nafsin daa'iqat lmowt iyo inaan qofka walan yu'ahir allaahu nafsan idaa jaa ajaluha waa macnawi macnay qaadata inaanad saacadna ka hormarayn saacadna dib uga dhacayn wacdigaad ku maqlaysaa axaadiistaad ku maqlaysaa aayaadka mid xisiyaa jirto oo maalin walba qofaad taqaano ayaa la odhanaya hebel dhibay ama adaaba la jooga markuu ka baxayso ama waad raacaysaa jinaasadiisa waa baaq xisiya muxuu galabsaday ma isagaa lugihiisa ugu tegay geerida intuu tallaabsaday ayuuhi geeri xaggey joogtaa bal aanu tagay muu odhan iyadaa u timi way u baaqday jadal buu ugu jiraa baaq rasmiya ayaa uga yimi watadcuuka almanuunu ducaa'a sidqin waa run weeyaan wax dheeldheel iyo kaftan iyo cayaara ma aha alaa yaa saaxib saaxiibkayow anta uriidu anta waa taakiid adaankuu rabaa cid kale ma raba adiga weeyi kaan u socdaa cid kale maaha haddii geeridu kuu baaqdana baaqeedaasi ma habsaamayo mana la waayayo mana kaa ambanayooo cid kale ku qaldami maayo way ku wada baaqanay markaasaa waxaa kaaga daran baaqa oo dhan waa la yaqaanaa wakhtigiisa imka shay lagugu baaqo kitaabka markaan bilaabaynay habeen hebel baa la bilaabaya waa la yaqaana iyadu laakiin waa majhuul waa istaanbay waa inaad diyaar ahaataa mar walba diyaar waayo waxaad ku baaqan tahay shay aanad garanayn gooruu noqon markaasaa goor alla goor aad joogto ay kuu iman doonto ma garanaysid goob ay kuugu imanaysana ma garan kartid wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut waa inaad mar walba diyaar tahay sidaa awgeed baa waxaa la soo wareeyaa riwaayad israa'iiliya nebiyullaahi sulaymaan axada wasaraa'ih waa qiso la yaab leh waana rasuulku wuxuu tilmaamay in laga wariyo reer bani israa'iil xadisuu can bani israa'iila walaa xaraj wuxuu tilmaamayaa nin wasiiradiisa ka mid ah ayaa la jooga nebiyullahi sulaymaan malak almowt oo ibni aadam iska soo dhigay ayaa u yimi deetna indhuun buu ku gubaa isha ayuu saa ugu biniiniyaa markuu kacay buu ihi muxuu aha kani qofkani eegaaye tidhi malakulmowt buu ahaa oo malakulmowtkii baa saa eegaya haa walle inaana joogayn dal laygu eegay malakulmowtka aan ku arkay ma joogayo fadhiila malakulmowtkii baa indhaha igu gubay miyaa haa ma joogi karo nabiyullaahi sulaymaan ilaahay ii amar dabaysha hay qaado hindiya ha igu tuurto iga foge hindiya wuxuu fogeyna cusleey malaa dalku yaqaanay juqraafiyan hindiya ugu fogeyd hadduu meelo kale og yahay austraaliya iyo meelaha kale wax odhan laha igu foge deetna wuxu uhi hindiya igu tuur arkadaa maye may waan kugu adkaynaya nebillahi sulaymaano malagile iska noqoy ilaahay wuxuu ihi hebel hebel ka soo qaad naftoo hindiya kaga soo qaad yaa rabbi qudus baan kaga yimi baytalmaqdis iyo falastiin ayaan kaga yimi adigu halkii aan ku amray tag kiina wuxuu idhi igu qaado dabayshaa lagu qaaday hindiyaa laga tuuray malaggiina waxaa lagu amray inuu hindiya tago khalaas taqaabala halkaasaa la yskaga hor imanayaa waa helay dhab waa ka qaadaya nafti adaa cagahaa ku doonanaya yadoo soo doonan mayso adaa cagaha ku doonanaya imise qofaa meel loo qaadaya meel la geynaya ama isagu iska tegaya kadibna waa xadfi hiis soomaalida maxay odhan jirtay baashii maxay yidhahdaan garanuugtii ee, gaalleefta qoday amaba waxaa la yidhahdaa waxay soo saa waxay sheegaan ee, bahal ma ri bay ahayd ma garanuug bay ahayd adugu xayawaan kuwa la gowracda ah oo meel iska qodanaysa iyadoo midi loo laayey say u qodanaysa bay mididii iyadu soo saartay mididii lala'aa in lagu gowracdo ayay soo saartay deetna iyadaa lagu gowracday waabay ku gabayaan qolooyinka soomaalida ahay marka innaga markaa innaga ayaa doonanayna markaasaa geeradu cid kale ma rabtee waa adiga ku talagal haysdhiganin maalmaha iyo amalkaaga iyo ididiiladaadu way dheeraanin mar walba waa inaad soo gaabsataa inaad tidhahdaa salaadan salaada ku xigta qofka ugu waca waa ka haddaanu odhanin maalintii si rasuulkullahi sala allahu caleyh wasalam eh, xadiidkii ibni cumar idaa amsayta falaa tantadir asabax waidaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa markaasuu sheekhu wuxuu la hadlayaa wiilkii oo wuxuu leeyahay araaka tuxibbu araaka waanku arkaayo tuxibbu waxaad jeceshahay cirsan alcirs waxa weeyaan waa qof dumara oo oo caruusa caruusad ah amaba ee, ee, ee, ku jirta zafaaf iyo gaafkeedii ku jirta oo daata qadrin ballanjo badan waxaan ku arkaa gabadh kuu doonan oo aad jeceshahay oo laakiin ballanjabiyo badan gabadha iyadaa abata way gooyeen way u dhammeeyeen dalaaqahaa furiinkeedii alakiyaasu dadkii fiica ahaa ee qiimaha badnaa fariidada ahaa batan goyn ay gooyeen way u dhammeeyeen adna waabad jecesho waad guursanaysa waxa weeyaan waa isticaara wuxuu waxbuu kula baxayaayo adduunyadiibuu gabadh ku matalaya gabadh la soo wada furay oo nin kastaaba saddexdii uu u dhammeeyey aduguna aad ku mamsan tahay oo aad ku socoto lagaa kari laayahay ayuu leeyahay waxaan kaa kari laahay adduunyadii oo dadkii wax yaqaanee caqliga iyo cilmigaba lahaa ay iskaga tegeen oo ay fureen oo aanay dib ugu laabanayn ayaad aduguna ku mamsan tahay oo lagaa lagaa kari laayahy adduunyadu waa shayga markaa adduunyo la caayayo laba arrimoodba la caayi maayo maalmaha iyo habeenada adduunku waa maalmo iyo habeeno la caayi maayo waa makhluuq ilaahay abuuray waana makhluuq ilaahay inoo abuuray inaynu isaga ugu dhowaanno oo ynu cibaadaad samayno oo ynu alle subxaana wa tacaala ku raaligelinno waa madiya waa neefka lagu lagu safro habeen iyo maalintu ee aakhiro loogu safro weeyaan iyagoo ceebaal ma leh waxa kaloon ceebaal lahayn wixii khayra ama khayr u adeegaya sida cibaadaadka adduunyada ka dhex dhacayn cibaadadu salaada iyo soonka iyo sakada iyo xajku ma akhira lagu qabtaa maya adduunya lagu qabanaya marka adduunya la caaya iyagu kuma jiraan waxa kaloon adduunyada ku jiran la caayayo mubaaxaadka shayga wanaagsanee khayrka loo adeegsanayo amaba lagu nimcaysanayo cuntada cabitaanka labiska ee ooryaha ubadka inta aanay khadka ka bixin inta aanay ilaahay khadku u dhigay ka bixin cayma leh wixii intaa ka soo hadha weeye markay ku mashquuliso ee daacada kaa mashquuliso markay ida ilaahay kala doorato raaligelinta adduunyada iyo soo xasilinteeda iyo khasnada buuxinteeda iyo ilaahay raaligelintiisa markay iyadu kuu badato ama iyada aad door bido waa xilliga xilliga la caayo xilligay kula hadhaysaana waa xilliga waa shay ilaahay nacay waayo waxa uu leeyahay imaam wuxuu soo warinaya imaam albukhaari uu soo saaraya xadiidka warinaya cabdillahi bni mascuud rasuulka sala allahu alayh waaalih wasalam ayaa wuxuu leeyihi rasuulka ayaanu la soconnay fawajada jadyan asak wuxuu helay orgi yar oo dhukan orgi yar oo dhukanoo weliba meyda waa orgi waa yar yahay waa dhukany u dhega yaryar yahay waana meyd waa bakti deeta wuxu uhi ayukum ya'khudu haada bidirham war kan yaa iga iibsanaya oo dirham iga siisanaya masale waa adigoo yidhi yaa iga siisanaya boqol kunoo shilin yaa rasuul allah isagoo nool buu ceeb ceeb ahaa isagoo dhintay iibsigiisa maxaa noo haya markaasuu soo tanaasulay yaa iskaba qaadanaya haddaba iibka iska daayo yaa qaadanaya waa hibe eh yaa rasuul allah waana markiisa hore saasuu ahaa haddana waa bakti xataa cadiyad isagoo caadi aanaan qaadaneen markaasuu dersi der cashar buu ku dulbixinayaa wuxuu leeyahay laddunyaa axqaru cala allahi min haada min haada cindakum sida kale agtiina ugu xaqiran yahay si ka daran ayay adduunyada ugu xaqiran tahay ilahay agtiisa sankaa ka wada qabsateen dugdug baa ku dhaafaysaan nin dul fadhiisanayo daawanaya orgigaa baktiyey ma jiro mid shiidanaya hadalkiisa daa mid guriga dhiganaya intaa midna ma jiro adduunyadu ilaahay agtiisa way kaga liidata low kaanat اdunya cinda allahi tusaawi cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran sharbata maa xadiis saxiixa haddii adduunyadu ilaahay agtiisa garab kaneeco ay leeg tahay kaafir mabuu ka waraabiyeen ka babiya ah hadday qiime ilaahay u leedahay garab kaneeco waabuu diida la waxaana qiimaabay leedahay haba yaraadee kaafiroo hadhadhamin si awgeed baa loogu badiyey marka inaad jeclaato shay ilaahay nacay adiga waxaa la rabaa maxabadaadu inay ilaahay la wareegto maxabadiisay raacdo wuxuu jecel yahay aad jeclaato wuxuu nacana aad nacdo shay ilaahay nacay uu ka webiyey inoo diiday oo inaga canaantay inaad jeclaataa waxa weeyaan mukhaalafa ilahay aad khilaafayso dabamarayso u dabamarayso wuxuu inoo diiday waana shayga ilaahay dooransiiyey nabiyulahi moxamed sala allahu alay wasalam imaam albukhaari baa soo warinaya wuxuu leeyahy ina allaha khayara cabdan bayna addunya wa bayna maa cindah faاkhtaara maa cindah rasuulkaa maali wuxuu yidhi sala allahu alayh waaalih wasalam ilaahay baa addoon wuxuu dooransiiyey adduunyada iyo wuxuu agtiisa ku haya khayr iyo janno ah ayuu dooransiiyey addoonkiina wuxuu doortay wuxuu ilaahay hayo dabeetana waxaa fahmay saxaabi keliya abi bakr asidiiq fadaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina rasuul allow aabbayaashayda hooyooyinkay baan kugu doorsannay ayuu yidhi waanu ilmeeyey saxaabada qaar baa la yaabo yidhi muxuu haya abubakar maxaa ku dhacay rasuulku nin buu ka hadlay addoon addoon ilaahay dooransiiyey bes waana dhammaatay abubakar keligii baa fahmay waxayna markii dambey garaabeen oo yidhaahdeen isagaa noogu cilmi badnaayo wuxuu fahmay cidda la sarbeebaya addoonka la sarbeebaya waayo oo nabiyulahi moxamed sala allahu alay wasalam in la yidhi ma adduunkaad sii joogi mise waad noo soo wareegi iyo waan soo wareegaya wuu fahmay markaa shayga rasuulkuba doortay inuu ka wareego wixii lagaga sii dhegaaba waa doqoniimo cali bn abi aalib ayaa wuxuu ka yidhi mimbarka isagoo saaran yaa dunya gurii hayri طallaqtuki alaaثa laa rajcata fiiha adduunyoy aniga cid aan ahayn dag buu ku yidhi aniga cid aan ahayn qalad adiga aniga cid aan ahayn dhalanteedkaaga ku kaxayso dallaqtuki alaaثan saddex baan ku furay halkuu ka soo qaadana waa halkaa saddex baad iga tahay laa rajcata fiiha welibana hunguri dambana aanu iga kaahaynin dibna aanan kuu soo egayn ilaya tashawaqti am ilaya tashawafti maanaad ii soo hanqaltaagtay mise anigaad soo kay qurxisay zaaduka qaliil saadkaagu waa yar yahay wa samanuka yasiir xilligaaguna oo yar yahay khadaacatun haraara ayuu yidhi khadaacatun haraara way qaladaa waanay degtaa man kasad aw kasad baa laydha man kasad kay waxuwiso aw kasad waqsi bay ku samaysaayo dhabarkay jebisaa man kasad aw kasad waman jalad aw jalad manjalad qofkay faydo ay dadka u muujisay meel sare saartana aw jalad way ka soo tuurtaa waman qaasad aw qasad waman qaasad ninkay u samayso qiime aw qasad waqsi bay ku samaysaa waqsiguna waxa weeyaan qofka marka luqunta la jebiyo sidaa awgeed markaa wax loogu daqmo oo waqti loogu bixiyaa ma jirto marka adduunyo laga hadlayana qofku waa inuu wasad ahaada looma jeedo inaad rahbaaniya in qofku u go'o kuhuufta iyo godadka iyo oo uu ka saahido maxaanku dhahdaa wixii ilaahay waajibiyey jamac iyo jamaacadii uu ka saahido in ummadda jamaci المؤمن الذي يخ- يخال- يخلط يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم مؤمنينta ay ku dhex jirto wanaagga farto xumaha u diido jamaca la joogto wixii baad ka fogaanaysa cidlaha haddaad u baxdana shaydaanka ayaa kula gaar noqonaya xataa idaa mutta intabahta sidaad wuxuu yidhi tanaamu waad seexataa ama waad hurudaa addahra ay kula dahr xilliga oo dhan wayxaka hohey ama cakuye ama maxaan ku idhaahdaa ee hoogaaga e fii khatiidi hurdo khuuro leh hurdo ayaad ku jirtaayo dhagidaad ku jirta biha adduunyada ayaad ku dhex quurinaysaayo waad isla maqantay qaflaa kugu jirtaa xataa idaa mutta intabahta xataa idaa mutta mittana waa la ydhahdaa lakin waa laga fasixsan yahi miimka waa la kisrayn karaa xataa idaa mitta intabahta markii aad dhimato ee aad geeriyooto ayuunbaad baraarugaysa qofku markuu ilaahay digrigiisa ka fog yahay ee daacada uu ka durugsan yahay qaflad buu ku jiraa iyo mooganaan markaasaan u ogayn dantiisa maslaxaddiisa adduunyo iyo maslaxaddiisa aakhiro wuxuu ka dhigan yahay qof hurdo ku jira hurdadaana muxuu ku qaadanayaa xilligii la yidhi ka faa'iidee ayaa ku qaadanaya marka uu dhimanayana waa markuu baraarugayo markuu baraarugee la baraarujiyanana way kaa dhammaatayna waa ka ku alalaasaya odhanaya rabbi irjicuunii rabbi irjicuunii ilaahay ow iceli maxaa loo celinayaa lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu wixii aan ka yimi een dayacay aan sameeye hal jaanis ha laysiiyo kalla kalla baa ku dhacaysa hau fa- hau fadhiyin marada hau goleen innaha kelimatun huwa qaa'iluhaa waa iska tidhi ha waa kelmadaan dibnaha soo dhaafayn Eh, wuxuu ku fasirayaa ibn اlqayim aljawsiya caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay adduunyadu adduunyada iyo ehelkeedu waxa weeyaan ahla safiina waa dad doon saaran dadkaa doonta saaran waxa ay ku socdaan jasiirad waa loo sheego waxa lagu yidhi jasiiradda waxaa joogaysaan jasiiradda waxaa joogaysaan sitiina saaca lixdan saacadood waa cumrigii lixdan saacadood baad joogaysaan waxaa loo dhiibay kiishash kiishash waa weyn waxaa lagu yidhi jasiiradda waxa ka buuxa tibrun wa turaab jasiiraddu waa ciid midhan waana dahab midhan kiishashna waa haysataan lixdan saacadoodna waa haysataan haye wa idinkaa ha dhowna doontu waa idin diyar waa idin qaadaysa dhulkiinna asalka ahaa ayaa idinku celinaysa markii jasiiradda laga degay waa la qaybsamay waxaa loo qaybsamay qolo arkay quruxdeeda iyo dhirteeda iyo biyaha durduraya iyo xaaladday ku nooshahayoo madaxiyo mijahay duubeen waabay seexdaan dheg bay xaaladda ka faa'iidaysta lixdan saacood baa haysataan meel qurux badan baa joogtaan hadh iyo biyaha isku haysataan khalaas khuradaasay galeen iminka la sheegaayo qolana way shaqaynayaan qolada labaad way shaqeeyeen iyagu qoladii shaqaysay baa qaybsantayoo qola way dhididayaan gadbadaha waxay ku buuxinayaan ciiddii ciiddii jasiiradda ayuunbay rarayaan gadbadday buuxiyaan baafkay ka xidhayaan qolo kalena way iska tuurayaan ciidda way iska marayaan way iska daadinayaan dahabka weliba xataa way sii way sii sifaynayaan dahabkii oo saafiya ayay gadbadii ku gurayaan hadhowtaa loo garaacay wixii loo garaacayey wakhtigii waa dhacay qole waa ambabareen qoladii huruday oo miyay dhammaatay haa in yar jaanisna siiya waxaanu ka gaadhsiin karno aanu titibinna waxoogayn ka gaadhsiinno in yar wakhti yar qoladii diya maxaan ku dhahdaa qoladii la shaqaynaysana waxoodii bay soo xamaasheen oo ku gurteen waa la soo dhaqaaqay qoladan iyagu fartay dhexay ka qaniinay hurday waxa weeyaan waagaa ku baryey ah, dhulkaa ku caddaaday qoladantii markii la yimina qolo kaleu ku caddaanaya markii la yimi meeshii ee dhulkii lagu soo noqday ee afka laga furay qolaa qardo xoogsatay qardo iyo culays iyo dhibaato iyo daaluun xataa kuwa seexday baaba dhaamay kuwa seexday xadda naftooda ayay waxoogay marxiyeen soo maaha naftooda bay marxiyeen kuwani hee waxba umaha ciidun bay gureen way dhidideen dhabarkaa jabay way daaleen hadhowna waxalla laa tusaawishayaan culaysun bay soo xoogsadeen markay afka ka fureen laa axad yandur ilayhim cid eegaysaa ma jirto walaa dilaal walaa mid kale wax iibsada kaam lama odhan qoladii dahabka saafiga watayna wuxuud waa macduun waa casiis markaasay iibinayaan khalaas sidee loo fasirayaa maselka see loo furfuraya waa waadix qof kasta wuu cadiye adduunyadii waa gasiiraddan dhulkeenu ka nimi waa xaggee waa jannadii halka lagu laabanayaana wayada lafteediiun wakhtiga la haystaa waa lixdanka acmaaru ummatii maa bayna sitiina ila sabciin waxa la wataa waa kiishashka waa maalmihii habeenadii khayrka lagu guranayo haddaad ka seexato hurdadaasaad ku jirtaa haddii kale ood wax ku guratana labuun baad noqonaysaa inaad eegto jawdada waxaad guranayso ikhlaas ilaahay dartii iyo mutaabaca rasuulka inaad raacday sala allahu calayh wasalam oo waxaad qaadanaysaa uu yahay wax qiimo leh iyo inaad daasho uun aladiina yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca waxsoo haysataa inaad shaqaynayso caawa dhashallaad ha haddaa hurdadii seexan waa waxaa soo haysta ilaahay u dhowaatay caawo dhan isruux madaxa saadheh ilahay inaad ka fogaato mooyaane u dhowaan maysid maalintay tala tala noqoto ee wakhtigu kugu caddaadana waa ciiddaa lasoo afrogay waa dhulka nooga qaad xata dhulka hanaga buuxinine hee halkaad ka keenta ku celi marka hurdada in laga tooso weeye waxyaalaan ka faa'iidaynaa waa qofku inuu baraarugo waxa uu qaadanayana uu ogaado camal baa la guranaya intaa waa la shaqaynaya فكم دا أنت مخدوع فكم دا كم وا تكسيريهم بدنا دا أنت أدوغو مخدوع أنت الغلدنت بدنا شيطان كي نفتا يكو قلديني بدنا وحتى متى لا ترعوي إسراعي وحتى متى إلى قورمات لا ترعوي أدكتشوك سنلادي إرعوى وإن كف هو تشوكسيك قورمات كتشوك سنلادي canhaa adduunyadan aad ku mamsantahe daba ordayso ilaa goormaad saa ugu mamsan tahay ilaa goormaad eryanaysa miyaad marnaba ka hadhayn wa xataa xataa aad dambanaa intii leeg baa u xadfanuun xataa mataa calaa haada ilaa goormaad sidaa tahay miyaad cinnaba isdaba qabataynayn weli wakhti baad haysataaye marka adduunyadu inaanay qofka la tegin ayuu ku dardaarmayaa waalidkani ilmihiisa wanaag buu la doonayaa waataynu innaguna mar walba isku dardaarayno iyo dhallinyaro iyo waayeelba inaan adduunka laysku ilaabin waa la shaqaysanayaaye in la shaqaysto waa la dadaalaya in la dadaalo laakiin waxa lagu dadaalaya u noqdo wax jawdo iyo wanaag leh quality baa la eegaa waa in qualitygeeda la eegaa muxuu noqonayaa shay ilaahay dartiya oo dariiqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam raacsan ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay wanaagga ina waafajiyo cilmiga naafic allah inooga dhigo camalkeenna saalix allah ka dhigo اللهم صل على سيدنا نبينا محمد سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبيه الامين وعلى اله واصحابه الغر الميامين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ابا بكر دعوتك لو اجبت الى ما فيه حظك لو عقلت الى علم تكون به اماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روضٍ ولا خدر بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت وحين صب لوني دردارا كي أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود للبيري ولد كيس أبا بكر ولا دردار مي دردارا كو كسو قف كستو مسلنه yar iyo weynba abaa bakarin ey yaa abaa bakr dacawtuka waa kuu yeedhay low ajabta haddaad ii ajiibto ood yeeli lahayd kuu yeedhay ilaa maa shay baan kuugu yeedhay fiihi shayga uu ku sugan yahay xaduka dheeftaada iyo nafcigaaga adduunyo iyo aakhiro uu ku sugan yahay low caqalta waa haddaad fahmayso ay low caqalta bicaqlig low fahimta haddaad caqli ku garanayso wixii dantaadu ku jiray waan kuugu yeedhay ilaa cilmin baan kuugu yeedhay maa fiihidii waa laga beddelaya waxaa loogu yeedhaya waa maxay ilaa cilmin waa cilmi cilmigaasoo takuunu aad ahaanayso bihi isaga aad ku noqonayso imaama imaam baad ku noqonaysaa hormuud mutaacan la yeelo in nahayta haddaad diiddo waa lagu yeeli wa in amarta haddaad amartana waa lagu dheganuglaan wayajluu wuxuu faydayaa uu qaadaya maa bicaynika waxa indhahaaga ku sugan ee min khishaaha dabool ah daboolka indhahaaga saaran ayuu faydaya waa cilmigii wayahdiika wuxuu ku tusayaa aariiqa dariiqa ayuu cagta kuu saaraya idaa dalalta markaad hallowdo dariiqa haddaad barbar martana isagaa kugu hagaajinaya wa taxmilu waad sidaysaa minhu cilmiga fii naadiika golahaaga golaha rag isku arkee laysugu yimina waxaad sidaa oo ku saaran taaja taaj baa ku saaran wayaksuuka wuxuu ku huwinayaa aljamaala qurux idaa cariita haddaad arraddo ood qaawan tahayna laakiin cilmi aad hayso waad quruxsan tahay yanaaluka waxaa ku gaadhaya ood helaysaa nafcuhu waxtarkiisa maa dumta xaya ay muddata dawaamika xayan intaad nooshahay nafcigiisa waad helaysaa wa yabqaa waxa hadhaya dikruhu xuskiisa iyo sheegsheegiisa ayaa laka adiga baaqi kuu noqonaya in dahabta haddaad tagto hadday taada noqotood dhimatana xuskaagaa hadhaya huwa cilmigu alcadbu waa seef almuhanadu hindiya lagu sameeyey seefaha qaaliga ah laysa yanbu ma surma seegtoobo halkaad ku dhufato ka silban maayo laysa yanbu naba sayfu seeftuma markay silbato ee wixii ay saa u goyn lahayd ay ka silbataa la ydhaahdaa naba laysa yanbu ma silbanayso tusiibu bihi waxaad la helaysaa maqaatila maqaatisha waa halbowlaha halka laga dhinto maqaatila man aradta ciddaad rabto inaad waxyeelaysana waxaad la helaysaa halka uunu ka kacaynin maqaatisha wa kansun waa kayd laa takhaafu calayhi lisa tuugaanad uga baqanayn cilmigu waa kayd kuu yaallo oo tuugu soo dhaca aanad ka baqanayn khafiifa alxamli qaadidiisuna waa fududahay yuujadu waxaa laga helayaa cilmiga xaysu kunta meel kastood joogtana waa uu kula socdaayoo ka tegi maysid yasiidu wuxuu ku siyaadaa bikasrati alinfaaqi minhu yasiidu wuxuu ku kordhaa bikasrati badnaanta alinfaaqi minhu kolba sidaad uga bixiso ayuu sii kordhayaa wayanqusu wuu nusqaamaa in shadadta bihi kafa shadadtadaa dambe waa la soo horraysiinaya macno ahaan nadmi ahaanna way dambaysaa in bihi haddaad cilmiga kafan kafkaaga iyo calaacasha shadata aad ku adkayso oo aad ku dhegto ood cidnaba siin weydo wuu naaqusaya falow qad duqta haddii aad dhadhamin lahayd min xalwaahu macaanka cilmiga dacman dhadhan haddaad dhadhamin lahayd la aaharta waxaad door bidi layd oo aad qaadan lahayd go'aan ah altacallum inaad waxbarato waijtahadta waanaad ijtihaadi layd waad dadaali layd walam yashqalka canhu kaamuu mashquuliyeen hawan mutaacun hawa la adeeco iyo dookhaago iska dabagashaa cilmiga kuma dhaafiyeenoo kaama mashquuliyeen walaa dunya ay walaa tashqaluka dunya adduunyana kumay mashquuliseen bisukhrufihaa quruxdeeda adduunyada futinta aad ku ibtilaysantao lagu imtixaamay adduunyo lagu ibtiloobaana kumay garab mariseen walaa alhaaka canhu kuma ilowsiiyeen lahu walaa alhaaka canhu kuma ilowsiiyeen aniiqu rawdin beer qurux badan rawd waa beertii alrawda ama rawd marna waa la taanisiya marna waa la tadkiiriyaa canaaqaduna waa quruxda alanaaqa rajulun aniiq nin qurux badan buu noqonaya aniiqu rawdin beer qurux badanoo la daadaawadaana kaamay mashquuliseen cilmiga walaa khidrun ay walaa daatu khidrin gabadh khidri ku jirta oo gashaantiya oo asturan jeclaanteedna oo bisiinatihaa quruxdeeda kalifta aad aad u jeceshahayna kumay mashquulisaniyana faquutu ruuxi cuntada ruuxda iyo naftu waa arwaaxu lmacaani macnayaasha nafta leh ee wacan ee la qaato ayaa nafta quudiya walaysa ma aha quudka naftu bian tacimta inaad wax cunto walaa sharibta iyo inaad wax cabto midna maaha ee fawaadib joogtee hu cilmiga joogtee wakhud waxaad qaadataa biljiddi fiihi ku dadaalid ku dadaal cilmiga fain acطaakahu اllaahu haddii ilaahay cilmiga ku siiyo oo aad cilmi barato intafacta waad ku intifaaci adduunya aad ku intifaacaysaa aakhire ayaad ku intifaaciye cilmiga ku dadaal buu leeyay